Magaalada Doble ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusay arday dhamaysatay xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo Culuumta Shareecada Islaamka islamarkaana ka aflaxday Macadka Idqaam. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madrasada, culimooyin, bahda waxbarashada, macalimiin, aqoon-yahano, waalidiin iyo marti sharaf kale. Maamulaha madrasada Idqaam ee magaalada Doble, Al-Ustaad Yuusuf Cabdi Macalin ayaa ka warbixiyey heerarka ay sumreen ardayda.
ugu imaada een, shareeco ugu imaada lix shahaad uu siiyaa laba shahaad ardaygu isagaa u yimid oo waa shahaadadii een, dugsiga dhexe iyo shahaadadii dugsiga sare afarta kale waa mahaaad waxaa ugu daray machadka ugu daray luuqadda carabiga si gaar ah marnaa insha allahu tacala ardaygaana shahaada uga siino haddana ardayda shahaadada qaadan iyo arday shareecada ka mid ah Een, midda labaad waa luuqadda ingiliishka oo inta badan macaahidda lagu yaso waa luuqadii gaalada iyo waxyaaba noocaasa loo bixiyo oo aan aad loo danaynin luuqadda ingiliishkana ardayga shahaada ka siinayna haddii lahayn waxaa kaloo shahaada ka siinaynaa oo ardayda markay jaamacada tagaan u dhib mutaan kombyuutarka iyadana insha allahu tacala shahaadaan ka siin doonaa Qaar ka mid ah marti sharaftay ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
ee maanta soo bandhigay xafladdan qiimaha badan si fiican ay uga soo shaqeeyeen ardadana si fiican ay wax u bareen way mahadsan yihiin waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr waxaa kaloona mahadcelinayaa oo qiimale iyo sharaf dadka waalidiinta ah ee ilmahooda xil iska saaray inay waxbartaan ku dadaaleen habeen iyo maalinba waxaan leeyahay khayr allah idin siiyo miisaankaas miisaankiina khayrka alla idin saaro
waxaadna soo gaadheen meel aad iyo aad muhim oogu ah ummadiinna waxaan idiin rajaynaynaa insha allah mustaqbal wanaagsan oo ifaya iyo inaad sii barataan culuumta islaamka ee ballaadhan
ee ardayda iyo macallimiinta iyo macadka iyo martida dhammaantood way mahadsan yihiin si khaasa ah ardayda iyo gabdhihii ee soomaaliya fiican ku hadlahayay aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaana leenahay soo barbaara soo dhowaada sidaa u sii socda insha allahu tacaala ee inta kale idiin dhimana dhammaystirina ha ka cajiisina
oo jiil wax bartay uu ka khayr badan yahay jiil jaahil ah iskumana dhigmaan labada jiil ubad waxba aan aqoonin iyo ubad uu wax yaqaanaa wax islama aha marka waalidka dhammaantiis waxaan ku boorinayaa inaan ku dadaalo oo ilmaheenna waxbarashadan kula dadaalo macaahidda iyo madaarista iyo iskuulaadka khayrka lagu baranayo Dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxdo madrasada Idqaam ee magaalada Doble tan iyo markii la aasaasay